بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna anawowiya sharxii sheekh maxamed bin saalex alcuthaymiin raxmatullaahi calayhi xadiidkii afariyo tobanaad baan dhexda uga jirnay laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaath yani qofka muslimka dhiiggiisi ma banaana ilaa saddex waxyaabood inuu ku kaco moogiye athayibu zaani kii macnaha zinaystay isagoo nikaax saxa soo maray oo muxsan noqday wannafsu binnafsi iyo qof qof kala dilay oo laga qisaasanaayo iyo wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qofkii diinkiisa ka tegey ee ridoobay ee jamaacada muslimiinta faaruqay waxaan ihi xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey shiikhu marku wuxuu leeyahay athaani miman yubaaxu damuhu kan labaad ee dhiiggiisa uu banaanaanayo isagoo muslina uu dhiiggiisa banaanaanayo waa maxay waa annafsu binnafsi haddii qof uu dilo qof kale oo kula mid ah xagga diinka iyo xagga xornimada qutila bihi waa loo dilaa yani haddii qof uu qof kala dilo ayna wada siman yihiin xagga diinta iyo xornimada ama addoonnimada waa la isu dilaa labadaas qofood marka wuxuu leeyahay meeshan aan leenahay xagga diinta markay iskala mid yihiin ayadaa ugu muhiimsan buu leeyahay qofkii muslimka ahaa hadduu gaalkii dilo loo dili maayo sababto xagga diinka kuma sinna oo muslimku waa ka sarreeyaa diin ahaan gaalkii laakiin gaalku hadduu qof muslina dilo isaga waa la dilaa sababto waa ka hooseeyaa diin ahaan marka laakiin warkaas inaan anagu la yaabno maaha dhaqanka zamankan jira iyo dacfiga hadda iska jiro muslimiinta haysta darteed in maaragtay xukunkaa lala yaabo maahan sababtoo ah qof muslima iyo qof gaalu ma sinna alla agtiisa kuma sinno axkaamta adduunkana waxyaabay ku kala duwan yihiin marka wax lala yaabo maha arrinkaas laakiin xaggii amniga iyo wax noocaas o kale hadday noqoto waanigii idin iri imaamku muslimiintu waa uu dili karaa qofkii qof gaala dila oo maaragtay eebdarro uu dila si nabadgelya loo ilaaliyo marka imaamkaa dilaya marka lagu leeya waa maxay wixii maaragtay awal iska furnaa ee ahaa in la cafin karo qofka oo diyo laga qaadan karo ama dhiiggii iyo xoolihiiba maaragtay diyadii kulli la wada cafin karo taasi ma jirto imaamkii u taalla arrintaas wuxuu leeyahy marka shiikhu ma shardiba inkan wax dilay aanu ahayn usuushii qofka la dilay mid ka mid ah oo macnaha aabbihii iyo awoowihii aanu ahayn yani awoowayaalkii ma shardi baa taasi mase shardi ma ah jawaabtu waxay tahay ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la shardiyaa inaanu ahayn kan wax dilay usuushii maqtuulka waa inaanu ahayn oo kan la dilay duul dhale aysan ahayn duulkaa wax dilaaya usuushii marka maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa waa aabbihii hooyadii awoowihii ayeeyadii iyo wixii shabahaa marka waa dadkii dhalay kan maaragtay la dilay marka waxay yidhaahdeen waalidka looma dilo waladkiisa hadduu waladkiisa dilo looma dilo waxayna soo deliilsadeen xadiidkii ahaa laa yuqtalu lwaalidu biwaladihi waalidka wax dhalay looma dilo waladkiisa hadduu dilo laakiin saan idiin sheegay ahlu cilmiga jumhuurkoodu ma qabaan in waalidka loo dilaayo waladkiisa hadduu kas xataa u dilo marka xadiid bay marka soo deliilsadeen ilee waxa wax la soo deliilsado waa qur-aankii iyo xadiidkii baa u xoog badan moog tahay kadib baa maaragtay ijmaac iyo qiyaas iyo howlo kale la aadaa marka tacliilna waa keeneeno waxbay sababeeyeenoo waxay yidhaahdeen kan wax dhalay wuxuu asal u yahay kii la dhalay inuu noqdoba wax jira oo wujuudkiisii yuu sabab u ahaa marka munaasab maahay yidhaahdeen in kii la dhalay uu sabab u noqday kii wax dhalay in meesha uu ka baxo oo la dilo wax munaasaba ma ahan bay yidhaahdeen marka waa sababayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen kani shardi ma ahan oo waalidkii waa loo dilaa ilmihiisa hadduu dilo haddii aan ogaano inuu kas u dilay marka haddee kasku sideedaba waa shardi ma og tahay haddii kasnimo aanay jirin kuwaans dhalinba xataa leesu dili maayo arrintii waxay isu beddelaysaa diyo iyo in la kala qaato oo sideedaba qisaasku wuxuu ku yimaadaa in naf naf kale loo dilo waxay ku timaadaa waa marka kas wax loo dilo marka waalidkii iyo dadka kale kalama duwanay leeyihin haddiiba maarata uu kas u dilay ilmihiisii waa loo dilayaa bay leeyihin maxayna soo deliilsadeen annafsu binnafsi xadiidkan laftiisay soo deliilsadeen oo bukhaari muslim ay wariyeen naf naf kale dishay waa loo dilayaa cumuumkaas maaragtay waxay ku leeyihiin waalidkuba waa soo gelayaa sababtoo ah waalidkuna waa naf waladkuna waa naf waxay kaloo soo deliilsadeen cumuumka maaragtay aayadda suurat ulmaa'ida wa katabnaa calayhim waxaan ku waajibna fiiha yani towraadda dhexdeeda ana anafsa binnafsi in naftii nafta kale loo dilaayo hadday disho culimmadan marka dambe ee leh waalidku hadduu waladka dilo waa loo dilaayaa waxay ka jawaabeen adiladii jumhuurkay ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen xadiidkan aad soo deliishateen ee laa yuqtalu lwaalidu biwaladihi waalidka waladkiisa looma dilo sheegaaya xadiid xoogle maaha waa xadiis daciifa kamana hor iman karo oo lama tartami karo oo lama barbar dhigi karo nusuustii muxkamka ahayd ee ku tusilaysay in naftii nafta kale loo dilaayo sababayntan aad keenteenna oo tacliilka aad keenteenna waa tacliil jiran buu leeyahay fatacliilu caliilun oo wax xoog lamahan buu leeyahay marka siduusan marka xoog u lahayn haddaan sii fasirno shiikhu wuxuu leeyahay kan wax dhalay ee waalidka ah hadduu dilo ilmihiisii oo loo dilo ilmuhu iyagu ma noqonin sababkii keenay waalidka in la icdaamiyo ee waalidka in la icdaamiyo waxaa keenay wixii isagu sameeyey dilkii uu geystay baa sabab u ah ee cunugan isagu sabab maaha isagu marka odagu asagaa dhibka isu keenay ama waalidku ile hooyo abbo isku mida shiikhu marka wuxuu leeyahay qowlkan ayaa ah midka raajixa ah oo daliilkiisu uu xoog badan yahay annagoo soo daliilsanaynaa cumuumaadka aan sheegnay waxaan kale oo aan ku sababaynaynaa buu leeyahay in waxaan uu sameeyey waalidkani ay tahay raxiim goyn tii ugu darayd marka qofkan raximka gooyey ee daalimka ah ee xadgudubka sameeyey sideen ugula dhaqmaynaa naxariis iyo maaragtay turid oo aan u leenahay qisaas lagama rabo sababto waana qaaticu raxim waana daalim xadgudbay marka ma mudna in loo naxariisto oo dhimrin lagula dhaqmo shiikhu marka wuxuu leeyahay sida saxda ahi waxay tahay in waalidkii loo dilaayo ilmihii uu dhalay ilmahaasi ama ha noqdaan waalidkaasi ama ha noqdo lab ha noqdo labood ha noqdo sida aabihii oo kale ama dhadig ha noqdaan sida hooyadii oo kale yani aabba iyo hooya hadday wax dilaan oo waladkii ay dilaan waa loo dilaayaa shiikhu marka wuxuu leeyahay athaalithu miman yubaaxu damuhu kan saddexaad ee ka mid ah kuwa dhiigoodu uu bannaanaanayo iyagoo muslimiina wuxuu leey shiikhu wataariku lidiinihi waa sida xadiidku uu sheego waa kii diinkiisa ka tegey yani waa murtadkii waa xoogaa maaqaan weli qaylaa jirta anigu waxaan isticmaalayaa ma ogtahay samaacadaan isticmaalayaa marka samaacadihii cod xoog lay soo bixinayaan shiikhu marka wuxuu leeyahay kan saddexaad ee ka mida waxyaabaha dhiigga banneeya qofku muslimba ha ahaadee waa qof diinkiisa ka tegey waa murtadkii buu leeyahay almufaariqu liljamacati ee jamacada maaragtay khilaafay jamacadii muslimiinta marka murtadka waa la dilaa buu leeyahy shiikhu laakiin ma shardi baa in toobad la weydiiyo intaan la dilin culamadu isku khilaafsan yihiin buu yidhi sheikhu culammadii waxaa ka mid a qaar leh tooba la weydiin maayo ee mar marba haddii ay sugnaato gaalnimadiisu waa la dilaayaa waxaana daliil u ah xadiidkii rasuulka sal ly slama ka ansaxay ee bukhaari u wariyey man badala diinahu faqtuluuh man badala diinahu faqtuluuh qofka diinkiisa bedela oo macnaha islaamkii ka baxa taasaa asala ma og tahay faqtuluuhu dila dadka kale markana diimahooda bedela iyagu waa qiso kale waa yani qof soo islaamay kolley laga hadli maayo dee waaba sidii waajibka ahayd laakiin qof baa wuxuu ahaa mushrik markaasuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi kiristaan baan ah ama kiristaan buu ahaa markaasuu yidhi yahuudi baan ah ama yahuudi buu ahaa markaasuu yidhi maya waxaan dhinaca kalaan ahay kuwa noocaas oo kale ah hadda xadiidku marka ma kulansanayo sida sida daahirka ah waxaa laga wadaa waa qof muslim ah oo diinkiisii bedelay hala dilo xadiidku marka ma sheegin toobad weydiin ma sheegin xadiidku bacda an yustataaba ma dhihin rasuulku sal lla ly slam ee wuxuu yidhi qofkii diinkiisa bedelo ridooba hala dilo culamada qaar waxay leeyihiin saddex maalmood yaa tooba la weydiinaya oo le waryaahe u soo noqo diinkaadi haddii maaragtay qofkaas uu yahay qof toobadiis la aqbalayo sababta murtadiinta kuwa diinka ka baxa qaar baa toobadooda la aqbalaa qaarna toobadooda lama aqbalo haddii marka uu ka mid yahay kuwa toobadooda la aqbalaayo saddex jeer saddex maalmood saddex maalmood baan leenaha soo noqo oo diinkaadi usoo noqo waa la xabisayaa macnaha xabisaa la gelinayaa marka waxaa la leeyahay saddex maalmood baad haysataa hadduu islaamana dee waa iska dhaafaynaa oo dili mayno hadduusan islaaminna waan dilnaa buu leeyahay shiikhu wuxuu leeyahay sida saxda ahi waa in arrintan tooba weydiintu ay u noqonayso xaakimkii ama qaaligii markaa la hor keenay arrinta ijtihaadkiisa hadduu u arko maslaxadu inay tahay inuu toobad weydiiyo toobaddii waa weydiiyaa hadduu u arko maslaxadii inay ku jirto inaan toobad la weydiinna toobad weydiin maayo waxaana lasoo daliilsanayaa cumuumkii hadalkii rasuulka sal ly slama man badala diinahu faqtuluuh qofkii diinkiisa bedela dila in toobad la weydiiyo qofkii ridoobana waxay ka soo aroortay oo maaragtay laga wariyey saxaabadii rasuulka sal lla ly slam marka arrinku waa uu kala duwan yahay oo qofkaas gaalka ah waxaa dhici karta inuu yahay qof gaalnimadiisii bannaanka soo dhigay oo maaragtay aad u kibir badan oo aan aabayeel ba lahayn oo dadkii inuu fidneeyo laga baqaayo shiikhu fidnayntaasi ma sheegin isagu anaa ku daraaya marka kan noocaas oo kale ah ee daalimka ay kibirka badan munaasab ma aha in toobad la weydiiyo dadka qaarkoodna gaalnimadooda way xoogaa qarsanayaan allana waa u soo noqday oo waa ka soo noqday waxaan aragnay inuu toobadii jecel yahay de midka noocaas oo kale ah soo soo soo noqo baa la leeyahay oo caddayso maarata inaad islaamka u soo noqotay marka meel kasta xukun baa u munaasab ah oo maaragtay wixii ma isku isma wada shabahaan way kala duduwanaanayaan meeshan aan leenahay waxaa toobad la weydiinayaa ka toobadiis la aqbalaayo waxaan farta ku fiiqaynaa buu leeyahay in dadka diinka ka baxaahi ay laba qaybood yihiin qayb toobadooda la aqbalo iyo qayb aan toobadooda la aqbalinba ahlucilmigu waxay leeyihiin qofkii riddadiisu ay aada u weyn tahay toobadiisa lama aqbalo oo wuxuu ku gaaloobo diinka uga baxay waa caay uu caayey allihiisii abuurtay ama rasuulkii sala allahu alay wasalama yuu maaragtay caayey ama qur-aankii buu caayey ama wuxuu sameeyey waxyaabo maaragtay gaalnimaah oo aada iyo aada u fool xun ee riddada kale sii fool xun moogta midka noocaas oo kalea toobadiisa lama aqbalo ay leeyihiin waxaana taa soo gelaya kan munaafiqa ah oo gaalnimada qarsanaya toobadiisa lama aqbalay leeyihiin sababtoo ah asal ahaanba wuxuu lahaa anuu muslim baan ahay marka toobadiis la aqbali maayo oo dadkii buu rabaa inuu siro yacni gaalnimu intuu soo muujistay yuu leeyahay may maya anuu hadda muslim baan ahay qaladaa iga fahamteen iyo wax noocaas oo kale ah inuu marka muslimkii maaragtay khiyaanuu rabaa marka qofkii munaafiqnimo lagu garto iyadana maaragtay tooba lama weydiiyo culamada qaarkoodna waxay leeyihiin qiil kalaa jiro ah maaragtay in munaafaqa laftiisa toobadiisa yani qiil kalaa jiro asaga laftiisa la aqbalayo toobadiisa sheegaya oo qofkii ridihiisu xataa weyn tahay oo alle iyo rasuul caaya ama kitaabkiisa caaya munaafiq ba ha ahaadee toobadiisa waa la aqbalayaa bay leeyihin qowlkaas baana raajixa laakiin xoogaa ka fiirsashuu u baahan yahay oo qofkaani waa in la fiiriyaa yacni qof toosan miya ama samaya oo istiqaamo laga helay haddaan ogaano inuu ka run sheegaayo toobadii toobadiisi waan aqbalaynaa ila alla wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaad tidhaahdaa addoommadaydow ee naftooda ku xadgudbay dembi ay la yimaadeen dartii naxariista allah ka quusanina oo dembigan waa wen yahoo naloo dhaafi maayo ha dhihinina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica alla dembiyada oo dhan waa uu dhaafaa cumuumkaasi hadda wuxuu calaaqa la leeyahay waa marka la toobad keeno ee macnaheedu ma aha dembiga waa la dhaafaa iyadoon la toobad keenin taas cumuumkaasi sax ma aha dadka qaarkood alla inaanu cadaabin way dhici kartaa laakiinse asalku ma aha in la yidhahdo alla dunuubtu iska wada dhaafaa saas macnuu ma hadda aayaddan waxay ka hadlaysaa dadka toobad keenay ka hadlaysaa dadka aan toobad keenin waa baab kale iyagu sidoo kale waxaa la soo daliilsanayaa hadalkii rasuulka sal alla alay slam uu yidhi attawbatu tahdimu maa qablahaa towbadii wixii ka horreeyey oo dembi ahaa ama gaalnimo ahaa way burisaa lafdiga muslim wuxuu ahaa siduu xaashiyada ku sheegaayo alislaamu yahdimu maa qablah qof baa soo islaama gaal buu ahaa markii hore wax alla wixii xumaanayo uu sameeyey intuu gaalnimada ku jiray islaamnimadii baa burburinaysa oo waa loo dhaafaa hijraduna sidoo kale qofka hadduu soo haajiro oo beledkii gaalada ka soo haajiro oo beled islaam usoo haajiro waxay iyaduna dumisaa wixii ka horreeyey xajkuna wuxuu dumiyaa oo uu baabi'iyaa dembiyadii isaga ka horreeyey taasi marka waa caam buu leeshiyo qowlkaas baana raajixa adilana waa uu leeyahay haddaan ka soo qaadno matalan kii yani ku jeesjeesay ee diinta toobadiis waa la aqbalaya buu leeyahy oo maxaa u daliila aayaddii suuratu towba walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum min bacda iimaanikum in nacfu can taa'ifati minkum nucadib taa'ifa kuwaa wax gaalnimaa ku hadlay oo maaragtay diintii caayey yani muslimiintu bay caynayeen iyagoo diintii u jeeda iyo rasuulkii iyo sala alla ly slam markaasa markii la weydiiyey iyo waxay yidhaahdeen waan iska dabaalanayno waan iska ciyaaraynay oo dhab nagama ahayn yacni sheekan maaragtay ka dhiganayna jidka lagu maro yay leeyihin waxaas ku cudur daaranayan markaasaa alla wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa ma alle iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaad ku jeesjeesayseen ha cudur daaranina waad gaalowdeen markaad muuminiin ahaydeen kadib haddii aan marka qaar cafinno adinka idin ka mid a kuwo kalean cadaabaynaa marka kuwa la cafinayo waa maxay waa dad toobad keenan waay dadka la cafinayo waa dad toobad keenay kii marka jeesjeeska sameeyey waa kaasa ahaa aayaddaasaa tusinaysa in maaragtay toobadkeen uu leeyahay oo toobad keeni karo oo qaarkood laga aqbalayo munaafiqiintiina alla wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira yani darajadii ugu hooseysee naarta yay gelayaan munaafiqiintu kuwa gargaarana heli mahay sidoo cadaabka ka badbaadiya ila aladiina taabuu kuwa toobad keena moogi wa aslaxuu waactasamuu billahi waaklasuu diinahum lilah faulaa'ika maca almuminiina kuwa marka iimaan baa marka loo qiray in la toobad keeni karaa meesha ka cad marka sheikhu wuxuu leeyay waxa saxa in gaal kasta ama asli ha noqdo gaalnimadiisu ama murtad ha noqdee intuu islaam ahaan jira awal haba ka baxay islaamkiiyo hadduu toobad keeno gaalkaasi nooc kastaoo kufriga kamid uu ka toobad keeno toobadii waa la aqbalaa laakiin dadka noocaasoo kale waxay u baahan yihiin in layska hubiyo ma run bay sheegayaan mase waa nugu jeesjeesayaan oo waana khiyaanayaan waxay leeyiin islamkii waan u soo noqonay iyagoon soo noqon hadduu marka toobad keeno dilkii waa laga daayaa sababtoo in la dilo waxaa noo baneeyey waa gaalnimadaas uu ku dhacay iyo riddadaas haddii toobadiisa la aqbalo gaalnimadii marka meesha way ka baxdaa dilkii marka meesha wuu ka baxaya ille asaga sabab ahaaye han mid maan la cafinaynin laakiin xataa hadduu toobad keeno waa qofkii rasuulka sala alla ly slam ahaya marka toobadiisa waa la aqbalayaa waan leenahay laakiin waa la dilayaa oo isagoo muslima yaa la dilayaa marka waa la dhaqaayaa marka la dilo kadib waa la kafanayaa waa lagu dukanayaa muslimiinta maarata lala duugaya laakiinse in aan iska cafinno wax noo furan maaha laakiin qofkii alla caaya waa ka duwan yahay hadduu toobad keeno kaasi kii alla caaya hadduu toobad keeno la dili maayo haddii qof marka u yidhaahdo oo hadda warkan hadda aad sheegaysaan soo uma eka in caydi alla la caynaayey ay ka hoosayso oo ka darajo yar tahay caydi rasuulka sal ll slam la caayey jawaabtu waxay tahay maya marnaba saas noqon mayso allaan ku dhaartay uu leeyahy shiikhu oo cayd alla la caayaa weyn laakiinse alla wuxuu noo sheegay inuu xaqiisa cafiyo haddii qofku uu asaga usoo laabto haddii uu soo noqdo qofkii uu toobad keeno waxaan ogaanaynaa in alla ka toobad aqbalay laakiin rasuulka sala alla alay slama ma aanu dhihin qofkii ii caaya aniga ama igu jeesjeesa kadibna toobad keena xaqaygii waan riday anugu waxba uma haysto ma aanu dhihin sidaa darteed waan dilaynaa annagu maxaa yeeley rasuulka sal l slam caayadiisu waa xaq bani aadan uu leeyahay oo aanan ogaanin annagu inuu cafiyey oo isagu iska riday haddii qof uu yidhaahdo rasuulku sala alla alay slam dad caayay wakhtigiisii yuu cafiyey oo markaa la dili waayey jawaabtu waxay tahay taasi meesha ka saari mayso warkii hadda aan ku hadalnay sababtoo ah xaqii rasuulka sal l slam uu isagu lahaa yuu iska cafiyey hadduu cafiyey marka waxaan garannay inuu isagu xaqiisii uu maaragtay iska tuuray oo xaqii marka saas uu ku dhacay oo aan qofkii maadaama aan la dilin rasuulka sal slam xaqiisi waa uu ka tanaasulay laakiin markuu dhintay kadib rasuulku sala alla alay slam miyaan garanayna annagu inuu xaqiisii uu cafiyey maya waxaan marka anagu ognahay maa taas oo rasuulka sal slam waa uu dhintay marka jawaabtu waa maxay ma ogin buu leeyahay mana uga qiyaas qaadan karno waktigii la noolaa iyo waktigii maaragtay geerida oo ugu dhintay rasulka sal l slam kadib laysagama qiyaas qaadan karo laba xaaloo isshabahda maaha oo geeridii lama xukum ahaa noloshii maxaa yeele waxaan ognaha anagu in qiyaaskaasi u yahay qiyaas faasid ah sidoo kale waxaan ka baqaynaaba in caydii rasuulka sal l slam ay badato oo dadku ay caydi rasuulka sal slam ay maaragtay aada u badiyaan markuu dhinta kadib macnaha haddii aan aan la dilin maxaa yeelay heybadii rasuulka sal ll ly slam markii uu noolaa iyo haybaysashadii laga heybaysanayey yaa ka weyn markuu dhintay haybaysashada laga heybaysanayo marka waa inaan anagu aanan aqbalin cafin noocaasoo kalea oo qof caayay rasuulka sal ll ly slama oo yidhi waa toobad keenay waa inaan maaragtay aanan cafinin wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين